bismi illaahi raxmaani raxiim guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane mahad cawad madaxweynaha martida loo yahay mudane siciid cabdulaahi deni iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa mudane axmed axmed karaash madaxweynihii hore mudane shariif sheikh shariif sheekh axmed saaxiibkay madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud madaxweyne madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ra-iisul wasaareyaashii hore brofesor cali maxamed geedi iyo mudane maxamed cabdi yuusuf oo aan la sheegin magaciisa caawa madaxweynihii hore ee puntland doctor cabdi weli gaas iyo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa injineer camey doctor cabdiraxmaan faroole iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa cabdisamed cali shire xildhibaanada golaha shacabka ee federaalka senatarada aqalka sare ee federaalka golaha wasiirada ee federaalka golaha wakiilada ee dowlad goboleedka ee puntland guddoomiyaha doorashada qaranka salaadiinta culamaa udiinka safiirada dowladahan saaxiibka nahay iyo diblomaasiyiinta ee halkan la jooga guddoomiyaha gobolka gaarisa iyo wafdiga nooga yimid kenya kooxda hobollada waaberi ee puntland iyo fanaaniinta ee nooga timid london marti sharafta kale kulli waxaa idinku salaamay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu allah mahad leh oo caawa halkan isukaay keenay annagoo u dabbaaldegayna caleemasaarka madaxweynaha cusub doctor saciid maxamed deni saciid cabdulaahi deni iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo guddoonkiisa baarlamaanka waxaan rabaa inaan mahad celiyo madaxweynihii hore ee puntland doctor gaas runtii aan la sheegin hawshuu qabtay oo ay tahay inaan ku ammaanno hawshii shantii sane ugu dambeysay uu qabtay oo ah wax la taaban karo iyo sida wanaagsan uu xilkiis xilkii u gudbiyey waxaan rabaa inaan u mahad celiyo musharaxiintii kale oo ka qayb gashay electionka sida sharafta leh oo wanaagga ah oo runtii tartanka dhabta ah ay uga qayb galeen kadibna ay u aqbaleen natiijada waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada puntland oo xaqiiqdii sugay ammaanka waxaan leeyahay madaxweyne waxaan ku leeyahay hambalyo waxaan kugu hambalyeenayaa runtii guusha waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu kuu fududeeyo hawshaan hawshaan howl sahlan ma aha waa naqanaa marka ummad la maamulayo oo weliba xaalado iyo durufo adag lagu jiro wax sahlan ma aha ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inuu hawsha kuu fuudeeyo waxaan rabaa caawa halkan aad looga hadlay guusha iyo horumarka ay gaartay puntland labaatankii sano ee ugu dambeysay waa xaqiiqa waxay gaartay puntland guul aad iyo aad loo taaban karo oo waxaa isku soo wareejiyey xilka shan madaxweyne uu lix ku yahay saciidani waxaanan la sheegin waxa guushaas loo gaaray iyo waxaa guushaasi keenay lama sheegin waxaa la yidhi dowlad wanaag iyo dowlad waa dhab laakiin dowladda xaggee ka timid dowladda yaa keenay waxaa loo baahan yahay inaan taasi iyada naftigeeda aan si fiican u taabanno dowladdan aan arkayno oo qurxoon oo horumarka la sheegay waxay ku timid shaqo badan iyo howl badan ay salaadiinteedu ay qabteen waxaan ognahay salaadiinta oday dhaqameedyada ee puntland inay yihiin dad midaysan oo runtii nabadoono dhab ah oo ka shaqeeya dib u heshisiinta iyo walaaleynta dadka reer puntland aad iyo aad yayna ugu mahadsan yihiin waxaa kale oo keenay horumarkan aad arkaysaan culummada oo runtii aad iyo aad uga hadla dadka u wacyigeliya u iftiimiya dowladdu waxay tahay iyo madaxdu waxay yihiin inaan la joogi karin dowlad la'aan in loo baahan yahay madax wanaagsan oo dadka hoggaamisa runtii howl badan bay qabteen waxaan ognahay inta badan xitaa farintooda keliya kuma salaysna ama kuma aadana puntland ee waxay nagu soo gaartaa xamar iyo nagu soo gaartaa siday uga hadlaayaan in dowladda laga dambeeyo in madaxda la adeeco aad iyo aad yayna ugu mahadsan yihiin ajar allah ka siiyo waxaa kale oo runtii gaarsiiyey puntland meesha ay taagan tahay waa ganacsatada ganacsatada oo aan la sheegin oo xaqiiqatan maalgashi badan ku sameeya shaqo abuur sameeya mashruucyo badan keena oo riski gareeya dhaqaalahooda aad iyo aad yay iguna ugu mahadsan yihiin waxaa intaas dheer oo aan la sheegin iyada miidiya annagoo og miidiyaha wax badan in lagu hadlayn karo oo wax badan lagu burburin karo laakiin waa dhegaystaa miidiyaha ka jira puntland inta badan dadku waxay wax ku- waxay ku wacyigeliyaan wax aad iyo aad u wanaagsan kuma wacyigeliyaan in dowladda laga hor yimaado in dowladda la burburiyo kuma wacyigeliyaan ugu dambays shacabka wanaagsan ee reer Bu- reer- reer puntland oo aan ognahay wadaniyadooda iyo soomaalinimadooda iyo dowlad jaceylkooda ay ka turjumayso xitaa maanta aan nimid siday noo soo dhoweeyeen oo wanaagga badan ay saacadaha badan u taagnaayeen jidadka oo qoraxa ah ilaa saaki laga soo bilaabo aad iyo aad yaan ugu mahad celinayaa siday dowladdooda u- u garab taagan yihiin ayna u jecel yihiin haddaba su-aasha taalla waxay tahay oo madaxweynaha u taalla intaas oo qeybaha kala duwan ee bulshada ah oo wacyigoodu aad iyo aad u sarreeyo waxaa loo baahan yahay inuu sida rasmi si wanaagsan uu u hogaamiyo yaa loo baahan yahay maxaa yeelay iyagu dadkaas aan sheegnay kuma aadana keliya baahidooda puntland oo waxay u jeedaan oo u muuqda wax ka weyn puntland oo ah qarannimo soomaaliyeed oo ah midnimo soomaaliyeed oo ah wadajir soomaaliyeed se sidee lagu gaari karaa marka intaas see lagu gaari karaa waxaa lagu gaari karaa dowlad goboleed iyo dowlad federaal oo wada shaqayn leh oo wada shaqayn leh oo waxqabad leh yaa lagu gaari karaa wada shaqayntu waxa weeye iyadoo la wada tashado iyadoo la- maxaan ku raahdaa laysu tanaasulo iyadoo wax la wada qorshaysto iyadoo la is-aamino iyadoo loo turo shacabka soomaaliyeed iyadoo loo turo yaa lagu gaari karaa in la gaaro in wax la qabto waa ognahay marka khilaaf uu yimaado oo aan la wada shaqaynin siddeed iyo tobankii sano ugu dambaysay dowladnimadeenna meesha ay taallo waa aragnaa iyo waxa ayna gaarsiisay waxa ugu sahlan oo keliya inay tahay inaan la dhammaystirin dastuurkii inaan la- la dhammaystirin muddadaas aan la- la dhammaystirin waxaa ku xiga inaan la dhisin institutionskii hay-adihii shaqayn lahaa ee dowliga ahaa inaan la dhisin oo ilaa hadda ay kulligood ay yihiin maxaan ku raahdaa wiig ay yihiin ay tacbaan yihiin intaasna wax kale ma aha waa khilaafaadka dowladda dhexdeeda dhex yaalla wey oo aan hadda halkan ku fadhinno afar baraminister halkan aan ku fadhinno caawa oo tobankii eh, siddeed iyo tobankii sano ugu dambaysana la maraayo ilaa laba iyo toban sano laba iyo toban prime minister la maraayo markii maalin walba marka uu isbeddel yimaado waxaa xaqiiqa ah maalin walba markuu khilaafaad yimaado waxaa xaqiiqa ah inaan waxba la qaban oo shaqadu ay istaagto waana waxyaabahaas waxa keenay in dowladdu aysan lahayn ciidan adag oo runtii dalka difaaca oo ka xoreeya dalka qolooyinkan nabadiidka ah ciidan adag oo xuduudadeena difaaca ciidan adag oo baddeena difaaca iyo ciidan cirba annagoona lahayn waxaasoo dhanna waa waxaan soo marnay aan khibrad u leenahay oo ay tahay inaan wax ka baranno oo wixii hadda ka dambeeya aan iska ilaalinno wax alla wixii khilaafaad dhexdeenna ah haddii ay timaadana aan dhexdeenna ku xallisanno si aysan qofna u ogaan aynan u raadin dad shisheeye ah oo aan ka raadinno dammaanad markaasaa waxaa la heli karaa waxqabad oo dhab ah oo aan dib u soo dhisi karnaa institutionskeenna marka la cabirayo dowladaha adduunka oo la leeyahay dowlad dowlad waa xoog weyn tahay ma aha tirada dadka ay leeyihiin ma aha baaxadda dhulka uu leeyahay ma aha khayraadka dhulka uu leeyahay ma aha waxa weeye inta institutions u dhisan weeye institutionsna waxaa uga horeeya kow in laga ilaaliyo hay-adaha dowliga waxa la yidhahda musuq maasuqa in laga ilaaliyo maxaa yeelay musuq maasuqu waa cudurka ku jira institutionska ama hay-adaha ku jira oo si sahla u burburin kara inta badan waxaa laga yaabaa inaan u naqaano musuq maasuqa lacag laxado lacag laxada keliya ma aha waxa weeye dadka khaladka loo magacaabayo oo jagooyinka loogu magacaabayo weeye oo aan u qalmin oo aan aqoonteeda lahayn kartideeda aan lahayn khibraddeeda aan lahayn waxay tahay qofka shaqeeya oo khiyaamaya saacaduhu shaqeeyo oo dowladdu uu shaqeeyo oo khiyaamaya lacagta laxada keliya maaha lacagta laxada waa ugu weyn tahay maxaa yeelay waa resourcekii mushaaharaadka lagu bixinayey ama qalabka loo baahan yahay ama agabka loo baahan yahay lagu soo iibinayey waana waxyaabaha runtii annagana wiiqay intii dowladnimadeenna ay jirtay wey sidaas darteed anigu kolleyba waxaan leeyahay hadalkayaan ku soo koobayaa islaan ciise hadalkiisii oo ahaa in laga noqdo xalay dhalay wax alla wixii la soo maray anaa uga horeeya waxaan leeyahay waa idin cafiyey idinkana waxaan rabaa inay cafisaan waxaana ballan qaadayaa inaan idinla shaqeeyo haddaad tihiin dowlad goboleedyo iyo haddaad tihiin dowladda dhexdeeda baarlamaanka dhexdiisa hadduu ilaah yidhaahdo bacdan baan ahay odagii u dhexeeyey iyagoo dhanna insha allah anaa dhex galaaya oo howlahooda xalinaya hadduu ilaah yidhaahdo laakiin mid ogaada mucaarad waa u baahannahay mucaarad waa loo baahan yahay laakiin mucaaradka loo baahan yahay waxa weeye markay xaaladda kulushahay in mucaaradkaasun dowlada shisheeye yuusan la jirin wax kasta ay tahay inuu dowladdiisa ag taagan yahay mucaaradku waa kaas oo ah ka wax dhisaayo weeye ma aha kan dowladdiisa duminaya ma aha marka waa iga ballan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo inaan wada shaqayno maxaanku idhaahdaa inaan dhisno institutionskeenna in aan ummaddeenna u shaqayno oo aynan mar dambe aynan qalbi jabin shacabkeenna wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu